bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ahmiin faylan weelalbaysan rogdanga ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo ahmiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal ahmiinimo arbaco taarigdiya kee danta tumiyo sideeda bila agost lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisa barnaamijka kulanku warsan akheere wnimada waana siinkahay barnaamijka waliba ku mid ah madiinaha dowlad goboleedka koonfur galbe ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waliba usageega furaya shirka wadatashiga ka faa'iidaysadowga mashruuca taakulayowka isgaarsiinta dalka soomaaliya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheere wnimada waliba ku mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka jubbaland iyo lidhaare walibana la filaya doorashada maamulka jubbaland ini dhowaan lagu qabada magaalada kismaayo odayaalka dhaqanka ee maamulka jubbaland iyo waliba yon hadhawaayana xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee maamulka jubbaland walibana yo sheegana iniyo kuduunaadu doonaan xildhibaanadii hore ee baarlamaanka maamulka jubbaland taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheere diilar waliba ku mid ahaa taliyaha qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed yaa waliba usiina la kulamaya saraakiila ku tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana si oo iyo rogan magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga barnaamijka sinkayna dhugunsiala wafuudu shalduunya waliba yonu kuqulqulahayna magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga midhase oo la filaya inii ku furma shirka wadatalladawka ee reedingaliisyawka deegaanada maamulka galmudugga wasiire ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya yaa waliba dalkaasay sacuudiya iyo kula kulamana madawynaha somalilan ee muuse bihi cabdi haddaba may kuwada hadalenga wasiiradaas iyo muuse bihi cabdi iyadoona inta badana anfaylan xiriirkan dhexeeya somalilan iyo soomaaliya qodobadaas qodobo kale barnaamijka kulanku warsan akheer ee unamadan sinkaya barnaamijka uu kuwaliba saaray waan siiradada sii doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boy dhugun siala danka farsamada mada ku deerta waliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nolodaratan weliba hawdasinkala hamiinfayna barnaamijka akheere weliba waa kulanku warsanna cabdirashiid rashka booyaha saari waan siinidare sii doona dhugunsiyaal ku bilaabay qodobkan ku horeeya madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba usageega furaya shirka wadatashiga ka faa'iidaysadowka mashruuca taakuleynta isgaarsiinta dalka kaasee oo geega ku furmay magaalada baydhabo walibana shirkuunka ku qayb galay ee wasiirada isgaarsiinta maamul goboleeda dalka iyo tan dowladda dhexe walibana usoo dareero doonee muddo lama maalin eh wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur sheekh cadde iyo weliba usuunkurin dhawaayay wafuudada shardiga usoona sheegay in iyo ciidanka farasin in shirkuusa ku furma magaalada baydhabo kureedna waliba mirisay kuwadale madiinaha koonfur galbeed soomaaliya oo furaw shirka oo noqdo dariidkii ama buusadii lagu gudbi lahaa wax walba oo jiro sidaa daraaddeed waxaa idinku xurmeynaa wasiir ahaan koonfur galbeed soomaaliya mudanayaal iyo marweyne soo dhowaada mar labaad soo dhowaada mar saddexaad soo dhowaada waxaa cudurdaaranaynaa dibudhac iyo nagale farsamaxuma awood maalmo cid iib iyo shaqaalii xoogaa fasax ayaan lagu jijiray saasaan cudurdaaranaynaa waxaan rajaynaynaa kulankan oo lagu kulmay oo ah muxuu aha taakulaynta isgaarsiinta in wax fiican ka soo baxaan insha allahu tacaala wixii khudbooyin iyo wixii waana madaxa sare iyo madaxweyneha uu sarreeyo saa iyaana soo jeedi doono intaasaan suurkay ku soo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
in nimanka aan isugu yimaadno shirkan oo aan furno ujeedna aan ka ahaano shirka oo ku salaysan shirka shirweynaha qaran ee isgaarsiinta ah arrin weyn oo aada u fiican weeye saaxiibadana ay noogu yimaadeen annagana aan marti gelinin koonfur galbeed ahaan iyo wasaaradda boostada sharafay noo tahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad wasiirada saaxiibaday ah iyo wasiirada maamul goboleedyadaba soo dhowaada baydaba ku soo dhowaada koonfur galbeed ku soo dhowaada shaqadii ay u timaadeen iyo shirka aan inta keenteen intabaadaan ugu faraxsannahay waxaana jecelnahay inuu ka soo baxo wax ummadda soomaaliyeed waxtar u noqdo oo midho dhalo shirarkii horey loo soo qortay oo afarta ahaa wixii ka dhaay wixii ka soo baxay iyo sidii horey loogasii loogu sii socon lahaa wax lamida inay ka soo baxaana jecelnahay hadduu ilaahay yiraan insha allahu runtii way muuqataa in dadaal badan la suudiyey hukuumadda ay qabatay arrin arrimaha isgaarsiinta iyo tiknolojiyada maanta adduunyada meesha uu maraayo waxa lagu shaqeeyaa tiknolojiya iyo isgaarsiintaas waxaad ogtihiin wax walba oo adduunka meesha ugu dambaysa ka dhaco adoo meesha ay joogtin oo tuulo joogtin inay kusoo gaarayso waa horumarka adduunkuu gaaray annagana waxaan ka mid nahay aan xaq u leenahay tiknolojiyadaas iyo isgaarsiintaas adduunyada ay gaartay inaan gaarno marka waxaan ku rajaynaynaa shaqada fiican ay wadaan wasiirada boostada ee dowladda iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali dheere horumarka tirada badan ee ka soo degeen waktigii aan xukuumadda kala midka haanayaa wasiirka dadaal badan iyo wakti badan ku geliyay isgaarsiinta waa ogti inuu sharciga isgaarsiinta la ansixiyey oo muddo dheer xukuumadihii hore soo jira ama kumeelgaarka ah ama rasmi ahaa ee weyn yahayn uu mariyey guddi isgaarsiin baa la suubiyey isgaarsiinta maanta meesha ay maraysa iyo horsocodka iyo sida ay ola jaan qaatay wada shaqaynta ay dowladda la leedahay iyo fursadaha jirana wax waxaa weeye muuqdo anagana waa dhiirigelinaynaa waana soo dhoweynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaan nahayna wax allaalee wixii horumara oo ummadda soomaaliyeed loo samaynayo oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo horumar iyo waxtarba ah waan soo dhaweynaynaa waana kala shaqaynaynaa hadduu ilaaha yidhaaho wasiirada dowladda federaalkana si goynahaan usoo dhaweynaynaa shaqooyinkooda iyo shirarka ay qarannimada soomaaliya looga shaqaynayo annaga waxaan ka midnahay dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya federaal ay qaadatay dowlad goboleedyaa jiro dowlad goboleedyada hooyadeeda waxaa waaye dowladda federaalka waxa ay shaqada ka soo bilaabanayso hoos weeyey waxay aadaysana waa kor ilaa iyo deegaan golo deegaan degmo maamul gobol wasiiro federaala ilaa iyo naga aadan maxay ahayd dowladda federaalka ay soconaysaa waa wax isku xiran oo wada shaqaynayo waa hal dal waa hal dal waa hal dan waa hal maslaxo maslaxadaas waa waxa laga wada shaqaynayo nin walbana mas-uuliyada ka saaran mas-uuliyiinkaas iyo waajibaadkaa saaranaana laga rabaa sida ay tahay oo loogu loogu idmaday in guto oo uu oga soo baxo sidii loo idmaday oo dowladda ay ugu xisaabtay shacabkana ay u fiirsanaan waxaan aaminsanahay marka waajibaadkaas annaga dhanna wada saaran si ilaahay hortiisa inaan u bogan doono insha allahu mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa wasiiradii federaalka nooga yimid iyo wasiiradii maamul goboleedyada kale ka yimid oo noogu yimid shirkan wadatashiga ah shirweynaha qaran ee isgaarsiinta mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo boostada iyo tiknolojiyada ah waa soo dhaweynaynaa wixii ka soo baxa iyo welidhalkiisana waa ku faraxsannahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aada u mahadsantahiin shaqadii waan horay geligelaynaa shirkiina waa noo furan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
kawaadir primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii gulshoysinkeediyaani kawaadir primary and secondary school abda kolshaylideeri kalaylisiya baawadiis ku kahafidhiga walbarashankooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir jeedkii ilmagu kolbadhinigoola ku feedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kini laha diyaariyaay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary an secondary school korhor ho kedentay miilkooban yaalanka kettonsi abdalla koy awlaada kawaadir primary and secondary school kawiirnimi wallan bare kasanshooba ma jararaayaan agoonti owasikaafyaaya kawaalaha kala deer owlaada way ku dhisay barashooda diiniga imaadiga kabaadir primary and secondary school maykinka diyaaraha maalimin khibradii aqoon ban le maadooyinkiio dhikaayaan haddana maskan furno maasha allah ay maalinnimaadiyo muddo badannaha ka guda jareen hoole maalinnimaada maa diidiini inimas
waayahay dhugunsiyaalla idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabeyn oo darartan weliba awadu singalaha miinfayna barnaamijku kulunku warsan oo cabdirashiid ashkabo iyo asaari waan sinidaras ee akhyaaray dhinaca kale cabdi canshuur wasiirka boostada ee isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya yo weliba usiina ku hadalay waxyaabaha inta badan wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta maamul goboleeda dalka iyo tan federaalka soomaaliya iyo diiradda saaraan welibana usa wasiirka usa sheegaya in kulunku usa kulankii afaraad tan iyo intii la magacaabay xukuumadda federaalka ee soomaaliya haddaba waa kuwa wasiirka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi anshuur eh, kureedna weliba amiirsay kuwada leh wasiirada kale ee ku qayb galay shirkaasi
koonfur galbeed mudan cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen xuku- ee, wasiirada xukuumadda een, madaxweynaha ee koonfur galbeed dhammaan wasiiradiisa wasiiru dowlaha wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee dowl- ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xildhibaan cabdulaahi bila nuur wasiirka boosada iyo teknolojiyada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane xildhibaan maxamed nuur sheekh cadde wasiirada iyo wafuudda ka kala timid dhammaan maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan maariyaha mashruuca taakulaynta isgaarsiinta agaasimayaasha madaxda ururada bulshada senatarada marti sharafta saxaafadda iyo dhammaan inta kasoo qayb gashay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Een, waxaan ugu horeyn ayn rabnaa aniga ku hadlayo magaca een, wafdiga ka yimid dowladda federaalka iyo dhammaan maamul goboleedyada inaan ka mahad celinno soo dhoweyntii sharafta iyo qiimaha badneed ilaa iyo shalay nagula soo dhoweey een, caasimadda ku meel gaarka ee dowlad- ee goboleedka koonfur galbeed ee baydhaba een, oo ugu horeeya madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer baydhabo iyo mas-uuliyiintada aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaynu leenahay runtii waxay na tuseen walaal jacayl dowladnimo karaamo iyo sharaf aada iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa madaxweyne adiga xukuumaddaada iyo dhammaan shacabka ee reer koonfur galbeed meel kasta ay joogaan kulankeena sidaan hadda wasiir wasiiru dowlaha uu ka dhawaaji waa kulankii afaraad ee noocan oo kale ah een, wasaaradaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ay iskugu yimaadaan aynu ku qaadaadhigaan waxa ee, ka wada dhexeeya loo igmaday inay ah- oo ah inay u adeegaan bulshada soomaaliyeed ee, xagga isgaarsiinta boostada iyo teknolojiyada een, si maadaama mas-uuliyad wadareed eed- ay wada saaran tahay inay mar kastaba ka wada tashadaan marka waa shir een, afar intii xukuumaddan oo hogaamiya uu ka yahay mudan xasan cali kheyre ee dhisneed waa kulankii afaraad ee aynu wada qabsanno Een, kulankii ee, kan xigay sida la sheegay waxaanu ku qabsanay lix iyo tobankii ilaa iyo sideed iyo tobankii abril magaalada muqdisho badanaan kulamada markaa aynu soo nimaadno waxaan fi- dib u ma- ee, u jallaxnaa maxaa la soo qabtay kulankii ugu dambeeyey wixii lagu heshiiyey ee, ma hirgaleen maxaa hadda caqabada een, ka soo baxay iyo inaan laysla qorsheeyo mustaqbalka een, een, wixii aan wada qaban lahayn marka een, kulankan ayuu madaxweyne uu daba joogaa een, kulamadii hore ayuu daba joogaa kulankii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu muhiimsan aan soo meel dhigno waxaa ka mid aha oo ah u- een, loo baahnaa in wax laga qabto loona xil saaray dowladda ee, een, wasaaradda boosada isgaarsiinta heer federaal maadaama ay iyadu ay tahay hooyadii wasaaradaha in een, la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah waxna laga qabto wixii lagu heshiiyey oo kulanka u dambeeyey laysla maaldhiga waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah mashruucan hadda een, godashan dhigay oo runtiina maarad wax badan ka qabtay isgaarsiinta dalka ayaa wuxuu ahaa gabagabo uu kuna maartay ka- ka waa xilligiisii een, bisha sebtembar ee soo socota soddonkeeda wasaaradda waxaa laga codsaday in ayada ay kaasmayso world bank ama bangiga adduunka in ee, loo gudbo wejigii saddexaad ee mashruuca haddii weli aan loo gudbi loo gudbi karin loo sameeyo bridging wax la yidhaaho ama maaragtay mutakororsi gaaban si aysan gaab uso- usoo bixin ama firaaqa labadii mash- qaybood aysan ee, u kala goyn waxaa wasaaradda isku hawshay hawshaas inay qabato intaan la gaarin maanta shirkaas waxaynu la fariisanay world bank iyo dhammaan intay qusaysay waxaana rabaa nolosha inaan ku wargeliyo iyo saaxiibadeen ee gobolada ee maamul gobolada ka yimid in nagala aqbalay lana kordhiy ilaa iyo sanadkan soo socdo mashruucii uusan ku ekeen bisha soddonkeeda waxaa kaloo aan isla maaldegnay intaas in loo diyaargarooba mashruuca weyn ee loogu gudbi doono oo loo yaqaano home of africa digital foundation kaas oo ah ee isku xiri doono geeska africa ulajeedadani ay tahay sidii loo horumari lahaa isgaarsiinta eh, iyo teknolojiyada geeska africa Eh, waxaa ku bohoday ama isu keeni doona mashruucaas ballaaran wadamada soomaaliya kenya etoobiya eritrea iyo jabuuti oo ah in loo sameeyo isgaarsiin midaysan teknolojiya midaysan iyo eh, internet isku xiran oo waafiya in wadamadaas geeska africa waxaa loo qoondeey lacag aad u fara badan wel baa u qoondeeyey laakiin waxaa loo baahan yahay wadamada wadan kastaba shaqadii loo diray inuu ka- ka soo baxa oo wadan kastana oo muujiya diyaar ma u yahay in eh, dhaqaale ahaan iyo teknoloji ahaan dal kale uu ku xirmo taas waa ogteed waxaa ka ratimaya waxyaabo badan oo ah marka laysku xiraayo em, eh, deetooyinka ama internetka ama teknolojiyada ama dhaqaalihii geeska africa waa in dal kasta oo hubiyaa in amniga uu sugan yahay xagga eh, cyber security-ga aysan ayaga noqonin meesha jilicsan ama the weakest link wax la yidhaaho oo laga soo galo wada- wadamadii kale marka waxaan rabnaa waktigaas gaaban oo breachinka ah inaan ugu faa'iidaysano inaan isdhu dhuujino ugu diyaar garayno oo annagoo diyaarsan aynu la falgalno em, wadamada dariskeenna sababtoo dano badan ayaa naga dhexeeya mana kala mana kala maarano Een, madaxa madaxweyne waxaa kaloo een, noo qorshaysan intaa keli maaha Een, mar kasta waxaa muhiima ayana ina fiirinaa waa maxay qorshooyinka iyo baahiyaha ee ka jira ama waxyaabaha horteginta ama een, muhiimadda u leh maamulka goboleedyada si markaa baahidooda aanu la darisno een, kadibna aynu fiirino maxaa
mudan madax- mudan- mudane madaxweyne madaxweynaha dowladda eh, koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada mudane cabdi eh, injineer cabdi cashuur eh, wasiiru dowlaha wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo teknolojiyada mudane cabdilaahi bile dhammaan golaha wasiirada dowlad goboleedyada iyo dowladda koonfur galbeed si gaaraba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadcelinaynaa sida gobonnimada lahayd ee sharafta lahayd ee xurmada lahayd ee aad noogu martigelisay eh, caasimadda kumeel gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed baydhabo ee aad noogu soo dhoweysay hoygaaga oo aad nagu casuuntay iyo dhammaan xukuumaddaada oo si aan kala go' lahayn dhammaantood uga howlgalay inay hawsha tani aynu maanta isugu mihir gasho aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahad celinaynay adiga iyo xukuumaddaadaba iyo dhammaan dadweynaha eh, baydhabo Ee, sidoo kale wasiirka wasaaradda dowladda federaalka iyo maxay ahayd wasiir dowlaha oo inoo maxay ahayd qorsheeyey inaynu mar walba isugu nimaadno oo isku waraysanno oo talo ku kala qaadanno meesha hawsha inoo marayso iyo waxyaabaha aynu dadkeenna uga faa'iiday- faa'iideyn karro mashruuca kan iyana wasiir aad baanu kaaga mahad celinaa dhammaan wasiirada een, sida gaara ah wasiirka koonfur galbeed iskaasiinta iyo boostada een, oo aad isugu hawlay hawshan aad baad mahadsantahay iyo dhammaan wasiirada kasoo qayb galay inta aan ka bartay intaan meesha fadhiyey een, golaha wasiirada koonfur galbeed howlaha guud een, warfaafinta dekedaha een, ku-xigeenka een, kalluunka xanaanada xoolaha een, arrimaha gudaha waxbaa iga baqan labaa iga maqamaqmaanay aad iyo aad baan mahadsantihi sidoo kale waxaan u mahad celinayna dhammaan agaasimayaasha iyo bahda golaha wasiirada dhammaan waxaan kaloon salaamayaa madaxdeenna khaasatan wasiiradeenna boosada isgaarsiinta dowlad goboleedka dowladda federaalka ah mudane cabdi xasan canshuur wasiiru dowlaha mudane xildhibaan cabdulaahi bile iyo dhammaan mashruuca taakulaynta i c t madaxa mashruuca taakulaynta i c t mudane shariif oo ah nin aad isagu ruuxiisu u ah ragga hawshan qayb ka ah waxaan filayaa dhammaan golaha wasiirada meel walbay ka yimaadeen hadday ahaan lahaayeen federaal iyo hadday ahaan lahaayeen dowlad goboleedba in aan hawshan ayd howl hore loo soo qabtay maantana ay jaanis u yeesheen maxaan een, dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana rajaynaynaa inuu noqon doono mashruuc aad looga faa'iidaysan doono oo baahi jirta dhammaan deegaanka ka jirta ka qaban doono wax weyn mashruucaanu mashruuc faa'iidadiisu aad u ballaaran tahay haddaan nahay reer hirshabeelena hore aan uga soo faa'iidaysanay iyo dowlad goboleedyadii hore u jiray waxaan rajaynaynaa mashruucaanu noqon doono mashruuc aad u ballaaran oo la mahadin doono annagana ka qayb ahaan waxaan rajaynaynaa inaan noqon doono dad markhaati ka noqda kulankan inuu noqdo kulan aflaxa wixii kolley khudbada ama howlo dhiman waxaa geli doona madaxda iga sarraysa waana ku mahadsantihiin casumaadda iyo soo dhoweynta sida sharafta leh iyo qiim-
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay xaajiyow adii bahata inti dabeel koraadii i dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohooti dibadda ha isku diiwaan geliyey bahoota dibadda inama iska diiwaangelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskor dib sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo ee darartan waliba hoodsiin kala ahmiin fayna khayray kontonsana kureeda abwaan tarash iyo waliba uu sahelaya xarunusanta badan ee ku howlgeliya fanka deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya hadaba wariyahana Muqtaar Sheegaadan Dalmar iyo wareysan weeladi abwaan tarash bismillahi rahmaani rahiim ana oo ah maxmuud xaaji maxamed kamaga dheer abwaan tarash aan oo ka hadlo afka fanaaniinta koonfur galbeed iyo fanaaniinta kale ee guud ahaan gaar ahaan fanaaniinta koonfur galbeed wayba umahadnagay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftigreen yaan mahadnagay mahadaas oo ana eh, walwalbana ana ka hormariyaw yaan mahadnagay madaxweynaha maadaama geeka taariikhda taan haddii la joogo bilan toban iyo siddeed bili sagaal agost ee mabilisiyeedad agost yaa wayba ingata taariikh maalin aan helmaamo doono aan helmaamo korno ee weligay saw tawanaadaw xasuusnaadaw een taas oo ana geedka heli maalin dhalasho eh maalin qiimayn eh maalin haddii ilaahay karoonyo wal anqubashikdi koowaad intii ana hajaray oo fanka ana ka dhex jiray konton sano ku dhowta maamulka cabdicasiis laftigareen madaxweyne cabdicasiis laftigareen ka hor ma aragna lan ee imaamusu fangnimaday abwaangnimaday qiimayaw ma aragna intaasna waybaa mar kasta sugaaya ini aan helo doono ini aan helo doono maalintun geega roog oo kale ini aan helo doono ya sugaaya alxamdulilah ilaahay umrigaya ideersii haddana ma ilaahay ila kulmay madaxweyne daacad eh may taas ana mahadnaga ana maaba maaba dhaafo koroba mahadnagawle iriin ii doonta markadaas wadaaya waybaka lahaa dalmarow madaxweynaha mahada ana anhaay to ana qiyaaso kor ma ee uleesya iyona to wiinisye taas madun madi ana ka guduba dhanka fanaaniinta koonfur galbeed ana oo hor hor dareersi ana oo ahaa waybaa eed ankarajaweyna inii kaalanti una wadanka una kalahayna inii kagaadada doonna abwaanin badan fanaanin badan anoo igarab surin ana ka faanow alxamdulilaahi maamul iyo madaxweyne ana ka faanow nagaba ini ana fanka ka iilbaha doona iya rajeeya geedka laga bilaawo ini ana macdi godkii ana ka jarya ha ku bay taasna haddii ilaahay erooba hawada laka araga doona haddii ilaahay nafti inkasama wayba la araga doone wayba la araga doone insha allahu cilmigii ana fanka ilaahay isii ini ana dadkun oo ana walanka dhobda oo een, taasna ilaahay i garabsiyo ilaahay ka tuuge maanta nanka waa hadda kahor wayba arey lalahay filaar lama filaar to ilabanka dhowi itoo dabadalanka dhowi madii la eri soo la filaaro kategayin markaasaa way areehi tan ilaa la koo gooye iyo la eri tan ilaa la koo siibey maya yeeri amalaki suubiya tan oo dabada la oo gooye way eri ma doolay fadheedo una fadhiga baa waysanayni laakiin may ba jirtay maskantatiidana ari ana ilamad ee ini fadhigun laantis maskantaana un gurufadi oo mas antaana bo walbahanka bahawaaye yaa kasisegane yaa kasisegane haddana alxamdulilah mas antaana wali bahengna hanagadeen wali kajarengna kordhisimeen haddana insha allah wayba dadweynaha iyo dalka iyo diyaaran lahnaa ini una walfayla an sheegna walfayla an sheegna walfayla an sheegna walfayla an sheegna abwaane wali xustay konton sano kubacdi ini geeka kenrumauti hilimeydi tafanka oo ada geeka salka meel ada dhigata oo fanaaniinta cusubun oo jiilka cusub aha bahaw yani horo oo ada wasankii kafanka ka jari kulliyo inta injihaysata fadaasa oo fanka koonfur galbeed ada deersida fadaasa wayba faday dalmarow walyaabo badan oo hadda fanka kama dhan oo fanka koonfur galbeed kama dhan wayba faday inaanan galanta ka dhaka taas wayba kama dhitaa ini ana dad abuura dad walbara fanka laamashay badan ya kase alxamdulilah ilaahay ibari ilaahayna anka maadayaw sidaga sida museeshinka museeshin inkastoo hadda la waasiinya koonfur galbeed laka waasiinya way bafadeen museeshin laka ha qabelo ini aan suubi aan walbara qalabna insha allahu dowladda codsida iyo baasulum walna mawaahin doon insha allahu qalabkii aan wal dad ku baran lahayna inaan helo doonna iyaa kalsoona insha allahu wayba kala suubi faday ubax ubax male koonfur galbeed ubax dad ha dhawaayo wafdo ha dhawaayo madaxweyne ha dhawaayo madaxweynena ha dhawaayo ma qabna laakiin hadda abuure insha allahu ubax ya abuure oo had iyo jeer inteegin madaxweynaha inay ha dhawaayaan inay aragtay wafuud kale ha dhawaayaan madax kasta inay la ha dhawaayo lakafaana iyo abuure insha allahu wayba kale faday inay aan abuuro dad abwaanin ee waljilaw walna alifaaw inay aan abuuro kabacdina fanka inaan fadheeda intaas safada ilaahay ila garabgal umriga ilaahay deebti dowladayna garabka hala iyo fada intaan heerkaas kii hadda fanaan haynana inaan hobusu fan fadaw inaan fanka weela wayba weliba an ku weerey in dugsiga kooyan lankii fanba fadaw wayba kale kale an weerey lankii fan an bilaaw ama fanka bog walka goradaw usuun in dugsiga kooy dugsiga kale ibati hadra jaray dugsiyaaki oo hadda ani galanta ka hay laakiin macallimiin badan dugsigu yaa argalanta ka haayo jartay sida abaasahalsay xasan aasama tarsay axmed naajisay khadiijo cabdullaahi daleys dugsigu maa kabahay dugsigu reeso ani galanta ka dheki wayba ha kabahay maxamed cabdiraxmaan qoomaal xasan huburow nuurta arlaadi nimcadheer jijo shariif iyo fanaanin kaloo badan hadda hilmaansana yaa ha kabahayn dugsigu yaa iyo fanaanin kala oo qarankan gudubtisada maxamed aad jibaale bijiyaysay dugsun waa gabahan iyo cali cali atoorsay maxamed macalinsey dugsun waa gabahan heer qaran walaa qaran kasta inka badan dugsi shokan ahay haddana dugsiyi geeka macalim macalimiin badanna ana wada barayna ay baal fadhiyaan sida maxamed maxamed jibaale bijiyay ku mid ahi yaa ay baal fadhiyaan haddana way buaha macallimiintaas ama oo garabka sulun yaa wayba faday ini laamogo fanka ah laka ha qabeela hadduu kabacdana fanaan meelanka weydiina jaasa oo goonta haddii ilaahay garab ii gala garabkii gala
fanka weliba iyakoo dhinacyo badan ku kooban hal abuurkii laxamiistayaalkii muusikiistayaalkii aada weliba sheegday in aada diiradda saara doonto inaad muusikiistayaal saarta qalabkii ada dadkaas ka tababaro fadhi iyo tasiilaadkii kale maamul goboleed koonfur galbeed khaasatan madaxweynaha oo hataba daartuusin ijaari kula hadaleena in sheegdeena in isin dhinigaas xooga saartaan fadaasaan waana siin ballan qaaday madaxweynaha noo ballan qaaday walaa us daartun us usaninka ijaariba mayba madaxweynaha ka seef garaysana hadafka una lana hadafka una lana yaa madaxweynaha ogiye dada walaahu ana kiin sheegi dhan inay goob nin la ka hela koonfur galbeed yaa madaxweynaha ka goonta kase maaha madaxweynaha wayba ka goonta waa allaala walayba laka hormariyi lahay fanka inay usidayaar le yaa ka goonta madaxweynahana ka kalsoona taasna wayba qalabka tababarka hamana dharaariyeen walwiin mee walwiin mee cabdirashidaay ya dharaariyeen walwiin mee mayba ka filana wal kundoora ndhamayna yaa ku filan waybaan taas waa ka bahaasay arday hadda garanti waybaa kahaaya dad tababar oo fadow oo tiradii oo fursadii oo afartimeey eh ya galanta kahaaya iyo fanaanintii hore ya galanta kahaaya fanaanintii hore maybaa inka diyaarsiinna birso inay macallimiin naqdaan inay macallimiin naqdaan dadka wal hasaaro ka mid naqdaan dad kun tababarkan baahan inay dhiibjoog qaadadaan waa dadkii ana walaabaray waa ka kalsoona inay dad walbaro koraan ee ka kalsoona muusikada casriga ee ogeeka la isticmaalayo sida organku oo computerka eh, softwareka jirin yaa inta badanaa qalabka laga tumeeya deegaanadan shabeellada hoose maa baoshi bay iyo bakool majarilan muusigiisteena sidaas u diyaarsan marka qorshaha kiinka dare in aad aaladan casriga ee qalab iyo in aad dirsato dadkoo caawiyaan aad weydiisato si fankan nagada koo markii dadka dhumuusadaan daayartaa jiida oo ilaan kii horo dadka ha ku tageen qalabkii oo masraxga la koraayay hata wal ha ku tagi oo la fafadiyaa ها والله كنت أبي حتى مركون سوفت وير كمان لك جرى مركون عصر يكون شيء على جيل عصب من هلا أفهم كنا مرتدي شنو ده حق قلبكم عصر يعني لون كتوم جدول كدرس تأبوان kan ana tababarayka lahaaba oo ana aan kula helaba kuwaas waay macalin organkaas aaladaas gordaamna ii roog maxaa ahansi macalin bitsi waa oofkay waa alxamdulilah waa usoo bara koro aaladaasna usoo oo cilmisha leh waf- softwarekana usoo cilmisha leh anigana guud ahaan macalin kaa noodka iyo xarafka lagu eegyaba iiba gorde taasna way baahan kalsoona darsanyin buur macnishi taa waa qalabka kale oo haddaad kutabi adlatana usuna dad caadi intumaw ina suubiyaan oo soofanadii ha yaalan gitaarooyinkii ha yaalan beysaskii ha yaalan fiyaatidii ha taalla walaa dhon yaalan walaas dhon dada baraan insha allah كدبنتي مظلوم جيك هذا رودي إما لم تقعد كني خاتي أضاع براس هل إلا م- هو بقى قاب مرتيت كسو باللي كير ما حد نجع المدهوينا عند رفدي هو مسكن تشيل ما يعرف
wallaahi kan hadda maankay ku guuxaha joogo mahadnaga oo ana madaxweynaha un mahadnaga doono ma- eh, ma- maada aan kasoo biyi doono tan ana hadda maankay ku guuxaha joogo way baa ibaa ilii yartaaba walay an erafadi ilii yari marka een way baa mar inii aan musalsala kasoo biyaasa isala oo oo- oo matana iyo faday oo artay marna inii artay murta caadiya kasoo biyaasa اصلحها تاس اصلح لكن الهي هوب نفسي انك سمع اصبر
siga hoose dhexe ee kaafiye academy kasni hadalka fadhigahan ku kani kaafi academy majad ku kaafiye kun i kow mara aqoonkuw kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya jeedokin keedsanta barashada dugsiga dhaha fow i kedin waljarow kasankaa kii koodii ka siranka hooshow ciidankii dhisow aas-aasa qoday ilmalan bardowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye kaadhami lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsana igu soo celi
waayahay dhugunsiyaal qaybaga dhexa barnaamijka kulunku warsan ayaa sadeernay weliba hawada sinkalaha miinfailan dhugunsiyaa idaacadda warsaan oo daratan akhyaaray magaalada kismaayo ee runta maamulka jubbaland weliba geega lagu qabday munaasabada laka dhaariyaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland hanase oo todobaati oo sida ku mid ah haray oo ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee jubbaland waliba gobrow ku hayaya xafladda dhaarinta xildhibaanada lamaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland xildhibaano ku tirsan lamada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaalka dhaqanka ee jubbaland haddaba unkoreen waliba meerisay ku hadale ee guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee maamulka jubbaland kureedna waliba meerisay oo akhriyayana tirada xildhibaanada iyo magacyada waxaa sharaf weyn u ah guddiga xuduudaha guddiga madaxa bannaan ee xudu- xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland in ay dadka reer jubbaland u soo bandhigaan eh, natiijadii ee ugu cuslayd ama ugu weynayd ama ugu muhiimsanayd ee ka soo baxday shaqadii uu guddigu hayay muddadii dhowrka bilood ahayd ee lasoo dhaafay taas oo runtii maraaxil badan soo martay marxaladii ugu horeysay guddiga magacaawigiisii iyo diyaarintii guddiga ayay ahayd marxaladii ku xigtana waxay ahayd marxaladii xeerar dejinta iyo shuruucda guddiga uu ku shaqayn lahaa ee la xiriirta hanaanka doorashada marxaladii saddexaadna waxay ahayd marxaladii la tashiga dadweynaha iyo wacyigelinta oo ay guddigu safara ugu kala tageen degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka jubbaland marxaladii ku xigtay waxay ahayd marxaladii in odayaashii dhaqanka la isu keeno oo ay kusoo kulmaan dhammaantood magaalada kismaayo si ay u soo xulaan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland odayaasha muddo labaatan beri ah ayay haysteen oo ay ku mashquulsanaayeen arrintaas kadibna waxay runtii ay keeneen wixii laga sugaayey oo ahaa inay soo xulaan xubnihii u mateli lahaa beelahooda baarlamaanka sida ku qoran xeerka ama habraaca doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland waxaa markii ay odayaasha ka soo dhammaatay runtii ay guddigu ka howlgaleen wejigii labaad ee diyaarinta xubnaha baarlamaanka kaas oo ay runtii kala qayb galeen oo ay la joogeen odayaasha dhaqanku laftoodu marka waxaan odhan karaa maanta caawa waxaan joognaa guul waxa ay guul u tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxay guul u tahay shacabka iyo ummadda reer jubbaland waxaan runtii aan ugu hambalyeynayaa guddiga sharafta leh ee juhdigaas faraha badan ee ay soo qabteen oo aan ku ammaanayo inay marxalad adag ay runtii howlo badan ay soo mareen maanta ama caawa waxaa aan haysannaa oo aan runtii guddigu si officially ah uu rabaa inuu ugu dhawaaqo xubnihii baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland baarlamaanka labaad ee aan ka shaqaynayna waayahan waxaan rabaa inaan kusoo dhoweeyo gudoomiye ku-xigeenka oo inoo akhrin doona haddii ilaah idhaahdo bayaanka iyo magacyadaba si ay aan u marino ugu marino shacabka reer jubbaland mediaha xildhibaanadooda cusub tirada xildhibaanada hadda diyaarka ah ee caawa la shaacinayo waa toddobaatan iyo saddex xildhibaan guud ahaan xubnaha xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland waa toddobaatan iyo shan waxaa ka maqan oo aanaan weli shaacinin laba xubnood oo arrimo farsamo dib nooga dhacay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaa idhaahdo inaan ayagana aan u shaacin doonno si ay uga qayb galaan shaqooyinka u yaala baarlamaanka arintaas waa intaa waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo runtii anigoo magaca guddiga ku hadlaaya xubnaha cusub fursadda u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan leeyahay hambalyo shaqada culus ee sugaysaana ilaahay ha u fududeeyo soo dhowow
waa mahadsantiin magacayga waxaa layidhi axmed cumar maxamed waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka jubbaland waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha iyo tiimka intiisa kale oo howl badan ka soo qabtay meesha ay shaqada joogta caawa marka waxaan rabaa inaan akhriyo xildhibaanadii baarlamaanka jubbaland baarlamaanka labaad ee jubbaland labada kun iyo sagaal iyo tobanka marka hadii la yidhaha waxay u qoran tahay sidan odayaasha dhaqanka jubbaland waxay muddo labaatan cisho ah ku mashquulsanaayeen soo xulista xildhibaanada xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee jubbaland odayaashu waxay liiska xubnahaas usoo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka si waafaqsan hanaanka doorashooyinka jubbaland guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka oo ay korjoogteynayaan shan ka mid ah odayaasha dhaqanka oo kasoo kala jeeda shanta beelood oo ku baysgaraysan ka waxay maanta oo ay taariikhdu tahay labiiy tobanka agosto labada kun iyo sagaaliyo tobanka soo gebagabeeyeen xulista xubnaha ee cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad- ee dowladda jubbaland haddaba guddigu wuxuu si rasmiga u shaacinayaa magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland o cabdisalaan xasan warsame cabdijabbaar jaamac cilmi saddex cabdirashiid diiriye cismaan afar abshiro axmed kediye shan hiirad ismaaciil maxamed lix bashiir axmed cumar toddobo maxamuud axmed warsame siddeed musdhaf maamow geedi sagaal sheekh maxamed cabdisalaam toban ismaaciil cabdi keero kow iyo toban cabdi maxamed cabdiraxmaan labiyo toban xuseen shiinow cali saddex iyo toban isaaq maxamed xasan afar iyo toban isaaq xuseen ibraahim shan iyo toban mukhtaar xaaji maxamed lix iyo toban farxaan cabdulaahi maxamed toddobiyo toban axmed shariif shucayb siddeed iyo toban cumar xasan obo sagaaliyo toban cabdi maxamed obo labaatan foos cali cabdiraxmaan kow iyo labaatan cabbaas cali ibraahim labiyo labaatan khaliif haashim nuur geedi saddex iyo labaatan cali cabdulaahi ibraahim afar iyo labaatan faadumo cali cabdikariim shan iyo labaatan salaad cumar magange lix iyo labaatan cabdi baaley xuseen toddobiyo labaatan khadiijo axmed ibraahim siddeed iyo labaatan cabdinuur cali aadan sagaal iyo labaatan cabdiraxmaan cashir maxamuud soddon cabdirisaaq maxamed cali maxamuud soddon iyo kow cabdirashiid xasan faarax soddon iyo labo maxamuud cali shire soddon iyo saddex cabdiraxmaan xaaji cabdiqaadir soddon iyo afar cabdinaasir aadan maxamed soddon iyo shan riyaaq cabdi xasan soddon iyo lix shukri saalax cabdulaahi soddon iyo toddobo cali cabdi maxamuud soddon iyo siddeed sahre ibraahim dable soddon iyo sagaal aadan maxamuud hire afartan cabdi xiish shibe afartan iyo kow maxamed cabdi naasir afartan iyo labo cabdulaahi cismaan maxamuud afartan iyo saddex shugri weyrax kaariye afartan iyo afar shugri xareed xuseen afartan iyo shan cabdulaahi wacdaar xasan afartan iyo lix cabdi geedi maxamed afartan iyo toddobo maxamed maxamuud faarax afartan iyo sideed xuseen xirsi axmed afartan iyo sagaal aadan xareed cabdi konton geele maxamed aadan konton iyo kow xasan shacbaan madow konton iyo labo deeqa aadan nadiir konton iyo saddex sheekh cabdi yuusuf cali konton iyo afar cabdikariim sheekh cilmi konton iyo shan doctor shire cabdi maxamed konton iyo lix bile cabdi bile cabdilla cabdi konton iyo toddoba cabdi yarow xuseen konton iyo sideed faarax ibraahim xasan konton iyo sagaal cali maxamed cabdulle lixdan aadan khaliif yuusuf lixdan iyo kow cabdi maxamed cabdi lixdan iyo labo bashiir faaqid buraale lixdan iyo saddex jaamac cabdi guure lixdan iyo afar yuusuf muxamed gurxan lixdan iyo shan maxamed daa'uud cumar lixdan iyo lix maxamed barre cali lixdan iyo toddobo yuusuf cabdi wardheere lixdan iyo siddeed cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf lixdan iyo sagaal maxamed ibraahim cali toddobaatan maxamed afey maxamuud toddobaatan iyo kow naasir cabdi muumin toddobaatan iyo labo axmed iftiin maxamuud toddobaatan iyo saddex caasha cali bashiir
عليكم وعليكم السلام وريا إن أيتم ما إن أيتم ما كتاكين أي محطة ليس وريا والله أدينا قلبا تل أن أبوك سنا هن كلا إكرام هاو كيل جبي تستي آه أنا كان هذا بدوا كان أنا وذي جامعة فله يا رانا مي والك برتي ما عايش ذا ولا ما شاء الله والله ما يكون ذاها جد بعد قاعدة جامعة ليلي جينا بعد قلة جامعة ليلي أنا وبجماوي جامعة أمي بايدو جبل هستي أنا جيتك إنت المامي إنت المام أنت جاكوك نسكوال جاهين نسكوال أيه.
جاهين نسكوال وأنا جاهوري أيه.
ونقو جامعة بلاسما يجي يفر أيه.
جامعة بلاسما والبريمة أو بريد بربر تويمة إيه أيه.
سيدي ولا برسوها آه.
بلاسما إيه أيه.
هاني هورا آه.
برمادة بريد هانكلا آه.
برمادة
waayahay dhegeystayaal idaacad warsaan oo dararta waliba hoodasin kala hamiin fale cabdirashid kabo iyo ansaari barnaamijka waana siin darasiya khiyaaray dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka Jubbaland oo gowraw ku hay munaasabadaasi ya waliba ayana sheegan inayo eediyon ka faraxsanyaga dhaarinta la dhaariyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Jubbaland hanase oo likwada inuu dooradanga madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Jubbaland odayaalka waliba ay sheegan in guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland iyo Soobiyaanka howl faylanga waan hadda iyo wadanga hulasay sidii oo qobsama lahayti doorashada maatne ee maamulka Jubbaland taasi oo ay dhaliday istijiid iyo saasoo kale siyaasadda shal duwanga haddaba waana odayaalka dhaqanka oo ku hadala warantaasi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan ku sugannahay hoolka ee guddiga doorashooyinka ee do- ee dowlad goboleedka Jubbaland ee xulidda baarlamaanka ayaan ku sugannahay annagoo ah odayaashay dhaqanka qaar ka mid ah oo aan ku hadlaya afkooda anoo ah afhayeenka salaadiinta dowlad goboleedka Jubbaland ugaas xiirey halkan saaka waxaana loogu yeeray arrinta xulitaanka baarlamaanka inay guddiga waxay hayaan iyo siday wax u xulhayaan in annagii odayaashaha ee dhaqanka ahaa ee halbowlayaashaha ayna markhaati geliyaan sida ay wax u xulhayaan saasaan saaka u imaanay waxayna tuseen dukumiintigii waxayna tuseen wax cad oo baraadka ka ah sida ay wax u xulhayaan dadka waxay di- weydiinhayaan su-aalahaasoo ka koobnaa ilaa saddex iyo labaatan su-aalood ayay noo bandhigeen waan aragnay waan fiirinay ee hortaannada waxay dadka kaga qaadeen imtixaankii xildhibaanadii baarlamaanka ku tartamayey ayaa halka imtixaan lagaga qaaday goobjoog baan ahayn waxaan is leenahay siday wax u wadaan ama geedi socodka baarlamaanka ee waxay jubbaland caado u leedahay inay marka hore oo ay xulaan dad ay ku kalsoon yihiin marka waan ku qanacnay waxaanan leenahay wixii ay meeshaa soo bandhigeen ee inay kaga dayato soomaalidu yacni heer qaran bay ahayd waanan ku qanacsannahay marka waxaan leenahay dowlad goboleedka jubbaland ragga ay u xushay halkaa inay sameeyaan waa rag u qalma weeye odayaashana way hadli doonaan geedi socodka ay wadaan weliba waxaan ugu daraynaa wanaaggeeda inaan waan u ducaynaynaa maadaama aan u aragnay oon fiirinay hataa beelihii bay kala qaadeen waxay dhaheen federaalka yaa ku fadhiyey jubbalandna yaa ku fadhiya maxaa jira jifada way kala baxaysaa dadku waa qabiil oo waa basalo wuu kala waxay jifada maanta ku fadhiday iyo tii kolka hore aan ku fadhiyin ayay hataa cadaalad u qaadahayeen oo ilaaheen maxaad xaggaa ku leedahay halkana maxaad ku leedahay si dadka uu cadaalad u helo haddii wax ka wanaagsan la raadinaya cadaalad aan ahayn maxay tahay aad bay u mahadsan yihiin geed socodkay wadaanna waa ku raacsannahay boqolkiiba boqol waana garab taaganna waana ku faanaynaa waxaanu nahay odayaalka dhaqanka ee reer jubbaland waxaana ogala yeedhay doorashada jubbaland hoolka guddiga doorashada jubbaland waxaana ogala yeedhay inaan ka qayb galno inaan ka qayb galna dadka doorashada siday arrimaha u dhacayaan aada iyo aad baan ugu faraxsannahay sida ay wax u wadaan guddiga doorashada waa wax lagu kalsoonaado weeye dadka waxaa laga qaadaya imtixaam awal iyo aakhirba ah imtixaamkaas oo waxbarashadiisa waxa ugu jiro jubbaland waxa ugu jiro federaalka iyo waxa lahay wuxuu soo maray waxbarashadiisa iyo wuxuu ka qayb galay haatan ka hor hadduu dembi ka galay waddanka hasan dembi ka gelin waa la weydiinhayaa urur diimeed inuu soo maray baa la weydiinhayaa wax kastaa la weydiinayaa waa ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay annaga haddaan nahay odayaalka dhaqanka anigoo ah ugaas maxamed ugaas xasan ugaas yarow sidaan u arka aada iyo aad bay kalsooni ii gelisay waana ka raalli baana ka nahay reer jubbalandna si wanaagsan bay wax u wadaan guddiga doorashada si wanaagsan oo kalsooni leh yay wax u wadaan annagana raalli baan ka nahay geekamay goobjoogku anaama ha ku qiib galnay ha bilowgii xuladii baarlamaanka labaad ee jubbaland xildhibaanadii xilliguuna hata roogno lahahulaay gaabkii guddiga interviewga un ku qaadayaan ama nidaamkii un lama caamilaayeen oo hay madwaadaha ee oo qarsoodi anka jarna runtii leero kore cadaalad dee ku dhiyo hayta meela guddiga idaan dadaaleen qofkaas broces iyo dhong iyo aawalay noolalis bu ishakamari ama waxbarasho haatoy ama shaqo haatoy ama nidaamyo kale haatoy walwalba imtixaanaad oo guuda laku qaaday imtixaankana kolusku araay mahayna dukumendi ahay ahayd dadka horyaali xaqiiqdii ma ero kornaha guddiga doorashada jubbaland haddii bani aadan ba inis mahadnagaw waliinka mahadnagaw yaa suubiyaan dhalinyarada iyadaa in shaqeeyaan niman aqoon-yahano eh asalba laku fiir sidii magacawidii oo haytay laazim sidii oo hata walaan wedagna iyadaan ka qanacsannaa ilaahay haddii in diidnana ti soomaaliya oo dhan ka daydi doonto ina nagdo doonto iyo jeeladad jeelna biidn illaahi tacaala inta dambaan unoo odayaasha dhaqanka emay inoo codsadeen aniguna goobjoog ku haadna si naneeska dulmina leenka arna wala la hoosgeliye iyo hebelaa la dulmiy walwaadaha ee una dhon isla aragaan una oo guddi ee shan qof ka kooban shanta beelood ani una ku kor joogtay inoo la roogno barnaamijkiisa oo kula qiib qaadana marka arrinta yeedee arrin oo natiijadii afay lahaado doonto haddii ilaahay raalle kanawda unuuna raalli ku ana sida geeki aan dhayo hayta ilaa i ku dhammaatonna may ogaada saana ani
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahay fayla xafaayad junuuna iyaalka weliba inhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaate ka tijaab
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baan taakaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo nabadasin ku haya idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaaray waan sinadarasi ay dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Axmed Ibraahim Cabdirashiid Rashkaboy dhanka farsamada madax ku deerta wali baa imaamada ee si barnaamijka dareere saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkan barnaamij lamada reedan kulmaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka boyosin ku tabow sidaasiyo amiin nabadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu